Farsamada gacanta oo ka kooban dhowr nooc waa mid ka mid ah adeegyada ay bulshada ugu badan yihiin isticmaalkooda waxa ayna shaqo abuur ay u noqotay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Doble qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ku shaqeysa farsamada gacanta gaar ahaan harqaanka oo ay noloshooda iyo tan qoyskooda ku maareeyaan waxayna ka warbixiyeen sida ay u tolaan dharka noocyadiisa kala duwan aniga magaceygiisu ismaan xaadir waxaan ku nool magaalada Doble oo ka mid ah dhaqanleyda oo magaalada Doble ka shaqeysato oo siba xirfada gacanta ah waayo nin walba waxaa adduunkan waxaa ilaahay meel buu arsaaqad u geliyey meel arsaaqadii wuxuu ilaahay geliyey inaan harqaankaaga ganacsado oo harqaankaas aan ka xoogsado oo aan ka shaqeeyo oo dadka soomaali soomaalida adduunka ku nool inaan dharka u talo maasha allah dhubleeda harqaamo fara badan ku yaalaan bahay harqaan uma qabto saayta waa dhar fashion oo ayaa noocaan toolnaa rag iyo dumarna waan toolnaa mafahanti nin walbo si walba ku qanacsan yahay lagu qanciyaa fashion dhowr noocaa jiraan nin walba intii tawrtiisa lagu talaa nin walbana dee waa farsamo hor leh wuu jecel yahay anaga saata farsamadii gacantan ku haynaa waayo nin walbo wataa farsamada xataa nala soo qaabilaan diyaar unaan soo dhaweynaynaa weelkamaa leenaa insha allah aniga maasha allah alxamdulilah harqaanka nololmaleedkeeda waan ka dhacsadaa waan ku qanacsanahay intaa inka badan inaan helaan isku dayaa insha allah dhalinyarta maxaa u baaqayaa nin walbo dhalinyaro ah mustaqbalaa sugaayo inuu mustaqbalkaas xirfad uu barto uu shaqaysto intaad nin facaad tuugsan leeda ama darbiya isteered waxaa fiican inaad shaqo barato hataa xameel noqotid ama arqaan aad baratid waxyaalaasaan kula talinaya insha allah magacey waa jiino axmed cabdi kutol degmada tooble arqaan marka dharka aad iyo aad maasha allah walaahina dharka fashonka raggaan tolna anaga khamiisyada fitshaaryada wax walbo meeshaana lagu hagaajiyaa marka dhalinyaro waxaan ku dhiirigelinaya inay farsamada gacanta aad ay u bartaan sida arqaanka waxyaaba badanaa jira farsamo gacan ah inay aada u dhiirgelisnaa intii la taariib lahaa waxaa roon nin walba dalkiisa inuu ka xamaasho hadii lasoo dhaafay aada waxaa loo qiis loo xiiseynaya khamiisyada aada loo tolnaa khamiisyada cumaaniga oo oo marokaanka camal ee maaragtay waxaa ku dhiirgelina kuwaas aada loo tolnaya maasha allah iyo dharka iyo xijaabada gabdhaha kuwa turkiya oo shareer ku xiran kuwaas aada loo tasho maanta wax baahi ee maanta meel kale loo aadaya ma lahan wax walba waa laga helaa magaalada maasha allah waa tolnaa wax walba waa loo tolaa qofka wadani fariin waxaan u dirayaa dhalinyarada inay shaqaystaan dalkooda inay ka xamaashtaan nin walba dalkiisa inuu waxtar leeyahay inuu soo saaraa loo baahan yahay xirfadna uu barto uu shaqaysto